أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doono waxaa ka mid ah hay-ad reer galbeed ah oo warbixin ka soo saartay dilalka kufsiga iyo tacadiyadaha foosha xun ee maleeshiyaadka maamulada riddada soomaaliya ay u geystaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah haddaba maxay warbixintu ka tidhi sida ay mujaahidiinta u ilaaliyaan dhiigga shacabka qodobadeenna kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa maleeshiyaadka gurgurta oo maanta u dhintay dhaawacyo horay u soo gaaray maamulka gaalada u adeega ee puntland oo markii ugu horaysa sheegay in uu yahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale haddaba maxay tahay sababta barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa sidoo kale barnaamijka intuu socdo waxaad maqli doontaan munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada tafsiirka qur-aanka kariimka oo lagu qabtay magaalada tiyeglow ee wilaayada bokool iyo abaalmarino kala duwan oo la guddoonsiiyey haddaba waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa munaasabaddaasi iyo qaabkii ay u dhacday qodobadaasi wixii kale ee soo kordha ayaad faafreebka ku maqli doontaan qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaana barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka waa mar kale iyo faafreebka wararka وادخلوا اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen aanu caawa ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hay-adda reer galbeed ah ayaa warbixin ay soo saartay kaga hadashay dilalka kufsiga iyo tacadiyadaha foosha xun ee maleeshiyaadka maamulada riddada ah ee ka jira soomaaliya ay u geystaan shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyadoo sidoo kale warbixintu ay ka hadashay sida ay mujaahidiintu u ilaaliyaan dhiigga shacabka muslimiinta ah haddaba warbixintan waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow warbixin sanadlaha oo maalmo ka hor ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa lagu faahfaahiyey falal isugu jira diliil iyo tacadiyo ah dufool xun oo sanadkii laba kun afar iyo labaatankii ka dhacay gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo ay geysteen maamulada riddada ee ka jira dalka soomaaliya xadgudubyo culus oo ay ka mid yihiin diliil aan loo aaba yeelin ciqaabyo isugu jira jirdil iyo falal naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadanimada iyo tacadiyo tirabeel ah ayay shacabka soomaaliyeed ka dhaxleen kooxda riddada soomaaliya sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka washington waxa uu shaaca ka qaaday in maleeshiyaadka riddada ee xasan gurguurta ay khaarijiyeen ugu yaraan toddobaatan iyo laba qof oo rayid ah intii u dhexaysay bilihii koowaad ilaa iyo sagaalaad ee sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun afar iyo labaatan sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in sanadkan gudihiisa gaar ahaan bishii sideedaad in maamulka gaala raaca ee isugu yeeray puntland uu xukun dil ah ku fuliyey afar wiil oo yaryar oo aan weli qaangaarin kuwaasoo lagu eedeeyey waxa ay ku sheegeen dembiyo la xidhiira argagixisanimo sida ay wasaaraddu ka xaqiijisay sargaal ka tirsan urur gaaleedka qaramada midoobay dowladda silibiyadda ah ee maraykanka waxaa kale oo ay shaacisay in maleeshiya taabacsan maamulka riddada ee villa soomaaliya ay si bareer ah u dileen ugu yaraan lixdan iyo lix qof oo rayid ah sida ay xaqiijisay hay-ad maraykan ah oo ka shaqaysa arrimaha baaritaanada maamulka kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyey in dadka rayidka ay si amarlaan iyo sharci darra isaga xirxirto iyadoo mararka qaarna dadkaasi maxaabiisaan uga hayso guryo qarsoodi ah oo dadka lagu jirdilo ka hor inta aan si rasmi ah dacwad loogu soo oogin shakhsiyaadka dhaleeceynta u jeediya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada puntland iyo kismaayo ayay warbixintu xustay in ay la kulmaan falal aargudasho ah gaar ahaan marka ay soo bandhigaan musuq maasuqa xargaha goostay iyo fashilka amni ee maamuladaasi bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda silibiyadda ah ee maraykanka ayaa si cad loogu qeexay in maamulada riddada ee ka jira soomaaliya ay si aan sharci ahayn u xirxiraan oo ay u xanimeen dad aadu fara badan iyagoo ku eedeynayo inay taageersan yihiin mujaahidiinta al-shabaab maamuladani waxa ay si joogtaha u adeegsadeen eedeemo la xidhiira al-shabaab si ay ugu marmarsiyoodaan xarigga sharci darrada ah ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka ay dowladda kaafiradda ee maraykanka soo saartay talaadadii lasoo dhaafay lix qof oo magacyadooda lagu xusay bayaanka ayay wasaaradda khaarijiga ah ee maraykanku sheegtay in sifo sharci darro ah sirdoonka kooxda riddada soomaaliya ee loogu yeero niso ay xabsiga ugu taxaabeen iyagoo wax dacwadda aan lagu soo oogin kuwaas oo warbaahintu ogaatay ayay tiri wasaaraddu in ay yihiin dhallinyaro dhammaantood ka soo jeeda somalilan ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ee loosoo wakiishay duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa iyagana waxa ay geystaan falal aad u foolxun oo ka dhan ah shacabka soomaaliyeed sida lagu xaqiijiyey warbixinta uu maraykanku soo saaray dilal aad looga argagaxay oo ciidamada kufaartu ay si ulakaca ula beegsadeen dadka rayidkaah ayaa ka dhacay deegaanada ay saldhigyada ku leeyihiin ee gudaha soomaaliya sida ay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ka soo xigatay hay-ad ay ku sheegtay in ay ku shaqo leedahay arrimaha baaritaanada warbixintu waxay xustay in mid ka mid ah kiisaskaasi isugu jira dilalka iyo dhaawaca sida arxandarrada ah loogu xasuuqay shacabka soomaaliyeed ay si bareer ah u fuliyeen ciidamada ka socda midooda afrika gaar ahaan muddadii ay ku shaqaynayeen magacii hore ee atmis sidoo kale maleeshiyaadka maamulka riddada ee isugu yeeray somalilan ayuu maraykanku sheegay in awood xaddaaf ay u adeegsadeen dad rayad ah oo bannaanbaxayay islamarkaana si bareer ah ay u khaarijiyeen dhowr qof oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay bayaanka maraykanka waxaa kale oo lagu xusay in maamulka riddada ee somalilan uu mamnuucay faafinta wararka loo arko in ay yihiin kuwa carqaladeen kara maamulkaasi iyadoo dad badan oo deegaanka ah loo xirxiray qoraallo ay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ku eedeynayeen hay-adaha maamulkaasi iyo musuq maasuqa baahsan ee ragaadiyey maraykanka waxaa kale oo uu daboolka ka qaaday in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay kufsadaan haweenka iyo carruurta ku nool xereeyaha barakacayaasha islamarkaana ay gabdhaha yaryar iyo guud ahaanba dumarka falal dhaqan xumaha ay kula kacaan iyagoo qasbaya sidoo kale warbixintu waxa ay bannaan ka soo dhigtay falal isugu jira kufsi iyo dhaqamo kale oo aad u foolxun oo ay geystaan maleeshiyaadka sirdoonka kooxda riddada soomaaliya maxamed kaafi abuukar sidoo kalena loo yaqaano maxamed sheekh abuukar ahna kabtan ka tirsan ashahadala dirirka ayaa shaqada loogu ceeriyey falalkaasi dhaqanxumada ah sida wasaaradda arrimaha dibadda maraykanku shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaa kale oo ishaaca ka qaaday in jawaasiista maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ay xarig sharci darraha kula kaceen mid ka mid a wariyaasha maxalliga ah kaas oo daabacay maqaal ka hadlaya baaritaan uu ku sameeyey ceel xawaalwadareed ay u adeegsadeen maleeshiyaadka riddada isku soo badaduuba falalkani arxandarrada ah ee isugu jira dilalka iyo tacadiyada foosha xun ee kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashaadala dirirka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ayaa waxaa aad ula yaaban kufaartii caalam ee maamuladani u soo wakiishay soomaaliya aad ayuu u mahadsan yahay cismaan axmed dhuubow ayuu kaasi ahaa القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad ka dhegaysanaysaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta oo qodobo dhowr ah aan ku soo gudbin doonno waxaa soo jeedinaya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa askar ka tirsanaa maleeshiyada gurgurte oo maanta u dhintay dhaawacyo horey u soo gaaray waxaa maanta baraha bulshada qabsaday sawirada iyo magacyada ilaa laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyada riddada kuwaasi oo u dhintay dhaawacyo ka soo gaaray howlgallo qorshaysan oo ay ciidanka mujaahidiintu ka fuliyeen magaalooyin ay ka mid tahay baydhaba murtadka koowaad ee u dhintay dhaawaca kasoo gaaray howlgallada ciidan ee mujaahidiinta waxaa lagu magacaabi jiray maxamed aadan cali oo ku magac dheeraa wardi kaasi oo maanta ku halaagsamay muqdisho sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyo madaxda maamulka ridada koonfur galbeed geerida murtadkan waxaa ka hadlay murtad cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxa maamulka shaadaladirirka koonfur galbeed wuxuu bartiisa facebook ku xaqiijiyey in uu wardi maanta ku halaagsamay muqdisho sidaan ogaanay murtadkan ayaa ka mid ahaa shan askari oo ku dhaawacmay qarax habeen sabti ah oo taariikhdu ku beegnayd tobankii muxaram ee lasoo dhaafay ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhaba wuxuuna si gaar ah uga tirsanaa saddex askari oo ay dhaawacyo aad u daran ka soo gaareen qaraxaasi askarigan ayaa si gaar ah uga tirsanaa maleeshaadka waxay ugu yeeraan asluubta riddada sida ay xaqiijiyeen asxaabtiisa iyo eheladiisa murtadka labaad ee u dhintay dhaawaca soo gaaray ayaa magaciisa lagu sheegay murtad maxamed abshir barre maanta ayuu ku dhintay magaalada muqdisho sida ay baraha bulshada ku faafiyeen eheladiisa waxaa loo badinayaa in murtadkan labaad uu ka mid ahaa maleeshiyo riddada ka tirsan oo ku dhaawacmay qarax culus oo maalmo ka hor ka dhacay muqdisho oo lagu beegsaday gaari ciidan oo ay wateen murtadiinta halkaas oo ay ku dhaawacmeen lix askari oo murtadiin ah waxaan markana soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka puntland oo markii ugu horreysay sheegay in uu yahay dal ka madax bannaan soomaaliya inteeda kale maamulka isku magacaabay puntland ayaa markii ugu horreysay sheegay in uu yahay dal sida uu sheegay siciid deni oo ah madaxweynaha puntland siciid deni oo ka hadlayey maleeshiyaad cusub oo ka mid ah puntland ayaa ka dhawaajiyey in puntland lagu soo qaaday weerar lagu burburinayo dagaalkaas oo uu la jeedo midka xukuumadda muqdisho dalka puntland iyo deegaanadiisu difaac adag bay u baahan yihiin weeraro kala duwan baa dhinacyo kala duwan kaga socda ayuu yidhi deni hadalkan ayaa la mid ah kii ay somalilan sheeganaysay muddo soddon sano ka badan iyada oo aan weli helin aqoonsi taariikh ahaan maamulka puntland waxaa la aasaasay kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii dhowaan ayaa wasiirka gudaha ee puntland uu sheegay in ay doonayaan hanaan konfederaal ah taasi oo la mid ah in dalal kala madax bannaan wadaagi karaan waxyaabo guud waxaan markana soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka itoobiya ka dhisatay soomaali galbeed oo xabsiga loo taxaabay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ee uu hogaamiyo mustafa cagjar ayaa habeen saq dhexe ah gurigiisa oo ku yaal magaalada jigjiga ugu daatay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkaasi ninka lagu magacaabo cabdulaahi itoobiya kadib markii ay guriga derbiyada uga boodeen waxay ku jebiyeen albaabada iyagoo jirdil u geystay kadibna ku tuuray gaari ay wateen xabsi ku yaala jijiga ayuuna ilaa iyo hadda inta la ogyahay ku jiraa sida uu sheegay wiil uu dhalay oo la hadlay warbaahinta aabbo xaaladiisu waa xaalad aada u liidata waa xun jirdil badan oo ay u geysteen awgii iyo muxuu ahaa dhaawacyo soo gaadhay sidoo kale maanta markii muxuu ahaay booqashada ay noqotaan damacna inaan raadsano oo meeshuu ku jiro aan raadino waan weynay waan ku rafaadnay sidii qof god lagu riday oo kale ayay u qariyeen goor oo fiid u dhow ayaan muxuu ahaa booqashadii naloo fasaxay waxna la jiidjiitaba gobolkay geeyeen xaaladiisu qof la jir dilay oo maxbuusa oo aad ay u liidato fisicaali oo aad u liidto oo muxuu ahaa dhaawacyadii soo gaadhay iyo iskugu taggii iyo jiidjiidashadii ay ka muuqtoon buu ahaa wax dhaawacyaa oo dushiisa ka muuqday ma jiran laakiin jirdil jug ah oo u qarsoon baa jirtay oo uu ka cabanayay xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa faysal waynagaynta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا
waa tahay dhegaystayaal markanna bokool munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada tafsiirka qur'aanka kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada tieglow ee wilaayada islaamiga ah ee bokool iyadoo munaasabadaasina ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan xasan cabdiraxmaan oo munaasabadaasi ka qaybgalay ayaa nala socodsiinaya qaabkii ay halkaasi wax uga dhaceen bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka Een, waxaan ku sugannahay masaajidka abubakar sidiiq ee degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool halkan waxaa caawa ka dhacaysay xaflad ballaaran oo runtii ku saabsan gabagabada cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka oo muddo sanad iyo saddex bilooda ka socda masaajidkan oo arday badan ay ku taxnaayeen run ahaantii wuxuu ahaa darsi aada u qiimo badan oo ay ka faa'iideysanayeen dhallinyarada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa darsigan tafsiirka qur-aanka kariimka halkan ka akhrinayay sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool oo runtii juhdi fara badan oo ballaaran geliyey inuu soo saaro jeel ku takhasusay qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa intaba marxalado kala duwan ayuu soo maray ugu dambeyn allah fadligii wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo qabanqaabisay xaflad loogu talagalay in lagu weyneeyo lagu sharfo qur-aanka kariimka maadaama uu yahay qur-aanka kariimka ee culumta midka ugu sharafta badan ee run ahaantii waxaa kasoo qaybgalay xafladan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool ee golaha nuqabada wilaayada culuumo iyo ardaydii ka faa'iidaysatay muddadaas cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ee ka soconaya masaajidkan abubakar sidiiq ee degmada tieglo ugu horeyn mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka hadlay munaasabadda isaga oo runtii faahfaahin ka bixiyey ee fadliga dheeraadka ah ee ku jira barashada qur-aanka kariimka iyo tafsiirkiisa intaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أن مركن كوري تمانيز دير درمان أنا الله سبحانه وتعالى وبسيدي سيان نيز دير درمان في كل مكان وفي كل زمان قوبو البول الروغ إيو حيلك السول الروغ إن إلهي سبحانه وتعالى قبسنا نيز دير درمان قرآنك إخوة ميبوا كلام الله عز وجل إلهي سبحانه وتعالى كلام شيء sharafiyo wanaag ku sheekoyowsheenan taasba banka falan qur-aanka mayba ha orooray fadliilo oo eedii eedan weynaan badanbaba ha oroori ku sheekoyowshay nololna majaarta qur-aanka laantiis baaqa ahaadowna majaarta qur-aanka laantiis saas daraadde ikhw amaynaninku baahanyaaha wakhtigan badanaaba inuunu gelinaan kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala barishadiisii haddii nagata akhriisintiis ama haddii nagata macanaashii anuunu juhdi iyo dadaal eedii eetan dheerka biinagan idinku baahanye nabuu sala allahu calayh wasalam amayba ka tilmaamay qur-aanka barishadiisii khayriye oo eedii eed aan weynaan badanbaba ka tilmaamay nabuu may baray sala allahu calayhi wasalam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah mayba sinka kheer badana sinka sharaf badana sinka karamo badana ha lan qur-aankunkan ee baradaayo haddana dadna sii baraw kaasa sinka sharaf badan ama sinka qiimi badan sinka karamo badana nabigari sala allahu calayhi wasalam qur-aanka may bahaday ikhwa nuur allah subxaanahu wa tacaala udoomiishay oo mu'miniinta haandijiyu dadka mu'miniinteena may bahaadeen aha nuurkaasay haano oo aftiinsadaayan babahaadeen nawmere sala allahu calayh wasalam hadiid abidarin guriyaw indir daaragnaba allow ya abidarin eri nawmere sala allahu calayhi wasalam markin kuurayta ilaahay ubsidiis yakindir daarameewa nabageed haddana su'aalaka nagaynaba allow hadan inziyaadihi wal inkadareer nabigu may beray sala allahu calayhi wasalam calayka bitilaawati alqur'aan فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء mayba laazimaasi u kadedaalaseh qur'aanka akhriisintiis laazimeer meerwelbana ka dedaal wakhti far badan iyo juhdi badanna geli may weelayn qur-aanka say akhriisintiis ada saasanbadayaasa arada dhahadee nuura kinkiiyi yaa nabagari sala allahu calayhi wasalam kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee bakool oo kelimad qayim ah oo aad u qiimo badan halkan ka jeediyey waxaa sidoo kale halkan ka hadlay munaasabadda sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ah shiiqa tafsiirka qur-aanka kariimka muddada sanadka iyo saddexda bilood halkan ka akhrinayay isagoo faahfaahin ka bixiyey marxaladihii uu soo maray darsiga tafsiirka qur-aanka kariimka waxa uu sidoo kale sheekha sheegay in saddex ka mid a ardayda ka faa'iidaysatay cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka muddadii uu socday ay yihiin arday runtii aad iyo aad u fahmay tafsiirka qur-aanka kariimka waxa uu sheekha sheegay in ardaydan ay yihiin arday masaajidda wax ka akhrin karo goobaha waxbarashada wax ka akhrin karo islamarkaana darrisi karo oo akhrin karo cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka waa kan sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo arrimahaas iyo kuwo kaleba ka hadlaya بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إله سبحانه وتعالى يمهد له أوني سورة قليي تفسير القرآن كان إن رمضان إله قاسم مهد سبحانه وتعالى tafsiirkan tafsiirkii shanaad wey oo magaalada laka akhriyo walka faa'iidaystay dad badan baa ka faa'iidaystay arday badan marka ilaah subxaana wa tacaala yaa ka mahadsan oo nin suurta geliyey yaan ka mahadayaan marka may laha ardayda tafsiirka ka faa'iidaysatay oona dhabar adeegano insabareen ilaahi subxaana wa tacaala ka canfac waliyobardeen ilmaga markii nacafo culummada ka tilmaamayaan ilmo oo kooreebow muxaramaadka shahawaadka iyo shubahaadka koo difcow kaasa meel eray ilmu naafic ilahayna cafanku weel ardaytan haddaha dhammaystay gaar ahaan arday markaa eedan sabar badan eedan dulqaad badan hayan oo eedan akhlaaq wanaagsan akhlaaqdu eedan fayl aad baan ka najahay inaan ka faa'iideen may lahaa marka tafsiirkaasay ijaaso in qabtaan akhriyi kortaa gaar ahaan oo markasida qof baba tilmaame inay kitaabka akhriyi koraan daraasii koraan ummaddo aan fasiro koraan ummaddo in sheego koraan ardaygii la eraw maalin ugaas iyo ardaygii la eraw maalin nuurow iyo ardaydkii la eraw maxamed isaaq ha maxamed isaaq markaasa diidaas qof maybaa layihiina miisiye gooni ay layihiin tafsiirka akhriyi koraan ummaddo aan fasiri koraan marka akhriyi koraanlana baarak allahu fiikum aada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saddexdan arday ee sheekha uu sheegay in ay yihiin arday shahaado sharaf la siiyey islamarkaana cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ay akhrin karaan oo masaajidda iyo goobaha waxbarashadaba ay ka akhrin karaan ayaa si gaara loo casuumay oo loo maamuusay waxaana la siiyey abaalmarin qaali ah oo uu bixiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee bakool mid ka mid a mas-uuliyiinta maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaana ku dhawaaqay hadiyadan qaaliga ah ee la siiyey ardaydan saddexda ah ee shiiqa uu carabaabay inay akhrin karaan tafsiirka qur-aanka kariimka بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بالسنة إلى يوم الدين وبعد كل شيخ ما شاقي سيدقف أو سأري سديد أسقف تفسير آخر قرآن hormugoyne iltizaameen may aaminsanaahra inni akhriyi koraan waana injaazee saas maaha insha allahu tacaala sideedaas qof maktabka maanka tala galay inuu is abaalmariy mayna ka abaalmariyay lankasta iyo kumada kitaabka laxata la akhriyay sharaxji oo ibnu kathiir ah insha allahu tacaala lankasta iyo kumada sideedaas qof sheekha magdhow tafsiiru ibnu kathiir yaa insha allahu tacaala laka abaalmariye may dheeri aha macalinka leeraw macalin nuurow may xooga masiia wadaday madarasadatis madrasata cumaan mayne ibni cafaan dhallinyaradiis dhammaantiyo kooyeya dhallinyarada dugsiga dhakadaas oo muraahibiinta eh dhammaantiyo kooyeya kolley usi sababan haay macnaha usiha agaas maayahe tafsiirka dhagansanooy haay ciyaadlayo marka maadaama iyoona kitaabkan walbadan hansabareen iyo maalinka ha garab guuhiyaayeen insha allahu tacaala may kala linka daray markan usuga dheeri aha beese oo konton dollar ah oo jaa'isaha insha allahu tacaala antaas ku koobay wabillahi towfiiq
munaasabadii ayaan weli ku guda jirnaa waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ee bakool waxayna iyaga bulshada qeybaheeda kala duwan ugu baaqeen inay ka faa'iidaystaan waxbarashada kala duwan ee ka socota masaajidka iyo masaajida kale ee ku yaala degmada tiyeglow iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool ikhwa alxamdu lilah ilaahi tabaaraka wa tacaala mahadiyaan mahadrunta ilaahi subxaana wa tacaala ona oon galladaysanin galladaysaday oo ninnatul islaam waliimaan eh oo caafimaadkan iyo istiqraarka nabadgelina sida alxamdulilah ilaahi subxaana wa tacaala nimco tiidiyo muuqato tiidiyo qarsamo ilaahay ka mahadiyaan uma way kale mahadiyaane walaayada islaamiga bakool iyo muxaafadada degmada tiyeeglow ikhwa ee runtii qur'aankan kan ee culumta culumahan ka sarreeya waa geerka ilaahay subxaana wa tacaala mayna siyay dad oo unaga daalna yaryar oo runtii geeka walay xayaalaha diinkan ilaahay infudud shu'uuntum adduunya embaran ma ilaahayna si ay yihiin runtii walaayaadka islaamka oo cirdigii sharafka ummadda ilaaliyaas bee'ida bee islaamka dhegti ikhwa marka insha allah runtii dadka waayeelada nagaday oo handhoo ku cawarahay inay dadaaleen oo dhagansidaan lankii qaado oo kiyaabada qaado wala geeka diyaara kan amay marka war nogada mar lama hadii mar saddexaad may kanaga hadii balaagay hadii kuri ay oo nogada diinta ilaahay barane islaamkan aan gargaareen waan aan gargaareen laki diinka hadii barada mugdi uusan ka jarna way ba ogaaday wala lahaan soo ilaahay kitaab sheeyay ولا لها سو سنة عليه سنة عليه الصلاة والسلام إني أي ولا لها سو عندي شرف أمد المسلمين تأني أي يا أجاد هو أجاد الولا رقاس إلى على كلنا الله رحم مركا ويبد دفاع ديار النهضة إني لها كتاب شيء دفاع وسأولي بإخلاص لما أرجعوا وسأولي بنك السحن أرجعوا لكن من ملا إلهي ميك أبوذو كتاب كان سنة برنان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo munaasabada gabagabadeeda ka hadlay ayaa kelimad qayim ah oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey goobta isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey sheekha cashirkan tafsiirka kariimka akhrinayay ee juhdiga iyo wakhtiga farada badan geliyey kelimad dhinacyo badan taabanaysa ayuu waaliga goobta ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wddiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا وآخرا ما ينمهن نغاني الله سبحانه وتعالى نعم فربضان الله كوبا كورنا الله سبحانه وتعالى نسي ما نغانا نعم تاس او انكوينت الاسلام والايمان iyo nicmada qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala hanin dejiyey qur-aankaas hoosna sii ehelshaynin waali allah saang mahadnagaan bacd allaahi subxaanahu wa tacaala may baang mahadnagay sheekh ibraahim cali oo ka mid ah culimmada wilaayada islaamiga ah ee bakool gaar ahaan degmadan tiyerlow sheekha mudariska ee wilaayada aan kagaa bilsan bulshada in may wahaan diintiyo bara aan gaa bilsanaay way ballanaa doorka iyo waajibka adag ka saarnaay guduti ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka kinka kaba ee kulley daraaso wakhti dheer ha socotee la hawadi sida hadda sheekha cusub ka warbiyaay tafsiir doorar badan ha dhammaadan doorkun haddaan ka dambeeyan ku mid ah marka insha allahu tacaala may ballana jazaaka allahu khayra jazaa iyo culuum kale oo shareecada shishal duwan oo luuqo leh oo fiqi leh aqiido leh walbadan aan akhriyaay jazaaka allahu khayra jazaa islaamku meeli adku ku eedanayti may bakalana insha allahu tacaala ilaahay ka barakaaya miisaankan ilaahay kayga kaba doorka ka oo wiin insha allahu tacaala eediyada aan bogaadiyaana jazaaka allahu khayran kalana juhdigana sii lamalaab insha allahu tacaala may kaloon mahadnagay dalabatul cilmigii oo may wahaa intaas injil bihirnaayeen muddo haddas la sheegay hal san iyo saddex bilood may wahaa tafsiirkaas baradaayeen way ballana jazaakum allahu khayra jazaa inta ku faa'iidaysatay dhegaysadaasi intii arday toos ahaaytay kitaabka ka teenaaytay intii khayrku ku faa'iidaysadaasay dhegaysiga iyo isticmaaca yoonka kaalmayaayan way ballana jazaakum allahu khayra jazaa ilaahi subxaana watacaala miisaanka hasanaadkaas inka qabyalana walaalyaal mahad celin kadib doogheeda waa isku gebagabaasnyaa تفسيرك القرآن الكريم كي الله أخرياي وأنا أشرف العلوم وان علوم تا علوم القرآن عن شرف بدن علوم الحديث أكيد كذب لا علوم تكلا كويس ما دام كلام الله لبرضاي للدراسة هاي ميلو لك أخريون بيت الله هايتي هذا مزيج هنا ولي بركة بدن إخير بدن يا ميلاك دقاسي هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتصيه في صحيح مسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير الجزاء ولا لي المرك ما يبلنا قرآنكم وقيمها بدن خير أرنم كقولوا سنير خير الدنيا والآخرة الدنيا آخرة بولي وناجي هاي كجرة الله نندجي يا مهلا إلهي المبل ما فرطنا في الكتاب من شيء قرآنكم والكمكم ملا هرمرك كجرة الدنيا آخرة بأسيل كليمنا وسيدت كهجة ميجد كسهر لأنك أسقب صدا آخرية الدنيا بدبادة صراط المستقيم إلهي شيغون ما يوها qur-aanka awaamirtiisa iyo nawaahidiis lan hogaansamo sida ogsantiin walaalayaal ilaahay may banniin sheegayha saddex shay ama saddex qola in jaran adduunyada saddex wad iyo jarto ilaahay laka caabudow sadala sheegadow hal wad iyo sax e lama wadana baadilu ilaahay mayba kuu kumay baadila kuu kumi ilaahayna mayba ka jamciyay sidiidaas wadaba ka sheegay suuratu lfaatixa اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم waa hal wad waay ilaahayow niihanuuni markii la tugdaa mayla leeshaan salaada ilaahayow niihanuuni jidka toosan oo sahda eh jinaado aan socdo aad raallo ka ata siraada aladiina ancamta calayhimna ah dadka aada nicmoytid oo nicmadaada siidi jidsona ah haane waanaas ilaahay aayad kale ka fasri may waa min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiina waxaasuna ulaa'ika rafiiqa هان كان إلهي لكو دلبضو إلهي إن دتكانوني لو ويدي سدو وصراط المستقيم كا كاسو مانا وانا طريق العلم والعمل إن علم غلب وانا لك عمل فرو وطريق الأنبياء واي طريق الصالحين واي طريق الشهداء واي طريق أولياء الله واي وضدك لما يبوها طريق أو كسابسن علم البرضاء وانا لك عمل فلانا كهداي ما هاي أو طريق فيلا إسلام ما هاي علم البردا وأنا لك أنا ما ماينة كان ما يوها علم البردا ولكن لك أنا كمان وإله مركوس لي غير المغضوب عليهم هاني أنا أروتين عرفتي جد شو إله نيكانون ذوال إله لكم من قال واليهود وال نبي إله يفصري المغضوب عليهم هم اليهود نبي إله يشاغي يوم يوها علم لي ولا قردايا لكن ما كعمل فلايا جدك سجهاد ما يبوا علم اللعان إلهي لعبد جهلي إن إلهي لك عبد طريق نصارى ضواي كاسم ولا الضالين كان إلهي لي هان أذ إلهي وأذ بعضي ويتي أو بعضي وين جهلي أذ كي عبد أيان علمك بكو جسدين جسو إلهي ونين كانون ذي سل لي من إلهي لكم من قلا لما ودن إلهي لكم من قلا جدكو هلينك ومركوز صحيح يا jidka oo saxda ee waa hal walaalayaal marka waliba bani aadan ee adduunyadan koonsha rooga ama adduunyadan korja rooga sidiidaasna ay shalbaayaan ku kala afaraad maaba jarob mayni habbaw markuun oo waajibni ah dariiq oo saxda eh dariiqii ambiyada laha ku deeri eh inuna qaadanag maaha kaasa waajibni ah wadaadkii oo shaaficiga ahaa ee kitaabka la arajar zubad ibnu raslaan markii isku hadalahay lamadaas qadiyadood ma eray وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل لن كست علم الآن أقول الآن إلهي آب ذاو عباد اسم الأقبل ولا كان وجيه لك كنواه وجيه لك كنواه إلهي والبمك مكفضاو أيه لنك علمك برضي علمك أنك عمل فلان مركز قادر ماري فعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوطن لانك علم بردي علم شيء عمل فلانا قالوا صنمك عابد اسقهر انت لن اذهب نوصل اذهب علمك مركوم ما ينباهي بردو يكدغمو ما يبلها ريرتي جيغلو هدي سنتين هرتسين ما نغان بعد الله سبحانه وتعالى wanaag badan ajar khayr badan ajar daraadaha ay timaana maylu furaay ma adkii laara jari hee taajul waqaara la furaay xafladiisa goob joog mahayn afartan ardaya la furi haddana maybaan roogna arday hagalan jibiday may wahaa tafsiirkii ha dhammaysan hafadlani ku hay may ku tusiyaase shacairta ilaahay oo la muujiyo ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كتاب إلهي شعائرته هو الإسلام يقوم دينه gabagabadii munaasabadda ayaan isla soo gaarnay ugu dambeyn qaar ka mid a ardayda ayaa soo bandhigay tafsiirka qur-aanka kariimka qaala tacaala ilaahay may baray fakhalafa mayba bedelay min bacdihim dadkii faylahay bacdisho mayba bedelay oo kooyay khalfun haanuhun yo kooyan adaacuu dayaceenna oo halaayan asalaata salaadiyo halaayan oo wakhtijay kudibdhikeen wattabacuu raheen ashahwaati shahwaadkiisii naftiyo fadaas yarreen ilaahay meeray fasawfa yalqowna mar dambe gala doonaan er ilaahay hayan hay meelaray waadadkiyaal jahannama waadadaasa gala doonaan yer ilaahay ilaa man taaba lanki nagdi maahane oo allan nagdi maahane oo wa aamana rumeeyey wa camila suubiyey soolixan camalan soolixan camal wanaagsan suubiyey هانس ما هنه إلهي مري فأولئك هانسي يدخلون قلايا الجنة جنية قلايا ولا يظلمون ما يكونوا قساميو من أجورهم أجريال شيء شيء شيئا شيء ما يكونوا قساميو جنات عدن نقاشي جنادي قلايا التي جناد سوعد الرحمن الله رحمن بلن قادي عباده ودومنجي بالغيب هالك سونادي الله رحمن إنه إلهي كان وعده بلغاتي مبادي مأتيا كيكويا وهذا قال تعالى إلهي مبر قد سمع الله حقيقة إلهي دي قول التي تي هذا الشيء تجادلك نبيك كل دوضس في زوجها في شأن زوجها حرت شش إنشك كل دوضس إلهي دي وتشتكي شغلاس إلى الله إلهي أنت كأن شغلاس والله إلهي يسمعك ديغوا تحاورك مع دودين اسم اسكنك نغاسان كديغوا إن الله إلهي سميع عليه والكسر ديغوا بصير عرغوا الذين دولك يظاهرون ظهاريا منكم السنسينكم مدى من نسائهم بلانتون ظهاريا هذا أول مدى تأرايا ما هن مهانا لبلانتيو ذا أمهاتهم أحيال شو مهانا بلانتيو إن أمهاتهم ما أمهاتهم أحيال شنو مهان إلا اللائي بلانت ماهن ولدنهم يقلان وإنهم يهن من تاسانا سألا يقولون كقولان منكرا منكرا من القول قولا كقولان إيوة زورا ذنبه وإن الله إلهنا لعفو عليه عفين بضن غفور رافو بضن والذين دلك يظاهرون ظهارهم من نسائهم بلانتيو ثم مركز كدب يعودون كنغدايان لما قالوا وليقولين كنغدايان فتحرير رقبة فعليهم قرشمي بهذه الأرية تحرير رقبة قره روشة قرش هذه الأرية من قبل أن يتماس أن ينتابنا قرب لأن تستاسه ذلك انتين تاسيت وعدون لسينك وعدي بهما والله إلهي بما تعملون ولا يسنسوا بأسهم خبير عليه سبوي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام الله أعلم بمراده ذلك كاس الكتاب كتاب إلى ريب شك فيه دتسمعها هدى أي هاد كيهن يوى للمتقين دتك متقين كيهن يوى وهم متقين الذين هانواي يؤمنون رميان بالغيب غيب رميان واي ويقيمون الصلاة شنك صلاة توسيان واي ومما كي والكمت رزقناهم انكر زابن ينفقون والكبيان واي والذين هان ويؤمنون رمينا بما أنزل إليك ولهذا الله دج محمد عن رمي واي وما أنزل إلا دج من قبلك خرط إلا دج عن رمي واي وبالآخرة آخر هم يؤمنون هان يقين يواي أولئك حانس على هدى هنون كرشي هذه من رب رب الشيء شكواي وأولئك كواسي هم يوم المفلحون هاني ونهان أسود
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waaad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الإسلام سيري وشفيعا وفخرا